arrintan waxay ku saabsan tahay dadka qaxootiga ah oo xeryaha dhadhaab degan iyo kaakuma oo isticmaali jiray baasboorka saamo- soomaaliya inayn isticmaali karin sababtoo ah soomaaliya waxay ku biirtay east african community qofka hadduu baasaboor haysto wuxuu xuquuq u leeyahay inuu kenya meesha ka- doono ka degi karo uuna ka noolaan karo ku noolaan karo marka isma qabanayso in aad xur ahaato oo waddanka aad ku noolaan karto oo meesha rabto aad ka degi karto haddana qaxootinimo aad aad aad ku noolaato marka ama inaad qaxootinimo xulato oo ogolaato ama inaad mataqaanaa qof xur oo east african community ka mid ah oo shaqaysanaya inaad noqoto marka arrintan ma dadka soomaalida keliya khaas u tahay mise dadka kale ee qaxootiga ee waddankan joogo oo qowmiyadaha kalena way khuseenaysaa Ee, arrintan waxay qusaysaa dhammaan sideedda wadan oo east african communitieska lasku dhaho dhammaan way waa saameynaysaa arrintan waa la ogaaday in mataqaana dad fara badan oo qaxooti ah baasaboorada dan ay haystaan oo ma- wax haystaan marka dhinacan ay ka ganacsan dhinacan qaxooti ay keen marka dowladda marka waxay tiri haddii macnaha qofka arrintan lagu helo waa inuu doortaa inuu qaxootinimo ahaado ama ama qof mataqaanayo oo ajanabi ah oo wadankan ku joogo oo xorriyad ku joogo ganacsigiisa iyo nidaamkiisa iyo shaqooyinkiisa wadan karo marka labada mid inuu doorto waaye marka haddii waxay dhaheen arrintaas ay laga tanaasuli waaye qofkii lagu qabto markii dambe marka dambe waxay dhaheen maxkamad baa la geeni sharcigaana la waafajinaya maxaa marka dadka qaxootiga ee weliba xeryaha ku sugan iyagoo heli kara aleenkii iyo eh, diiwaangelintii eh, aqoonsiga kenya oo qaxootinimo maxaa haddana ku qasbaya ama ku kallafay inay qaataan baasaboorka waddankooda ku safraan yow saad og tahay ba alienka hadda maanta adoo haysato ee, xaaladan dhadhaab lagalama bixi karo Ee, marka baasaboorka soomaaliya wuxuu ku ogolaanaya inaad meel kasta aad ku mari karto wadan gudihiisa aad ku mari karto haddii ganacsi ama dana aad leedahay aad ku fuushin karto haddii xuquuq kale xafiiska aad ka rabto aad ku samaysan karto laakiinse alien cardka maadaama qaxootiga sharciga cusbaa ee qaxootiga labada kun iyo labaatan iyo labada oo qayb ka mid u ogolaanaya in qaxooti ay socon karaan ee countiga ee ay degayiin dhexdooda ay soc- ilaa gaaris oo kale ay socon karaan weli laakiinse arrinta lama dowlad ma dhaqangelinin marka sharcigaa waqti buu qaadanaya arinkaa in lagu socdo ama wado lagu maro waqti bay qaadanaysaa taasaa marka soomaalida ku qasabtay inay isticmaalaan baasaboorka iyadoo dana fara badan ka fushinaya wadanka dhexdiisa laakiin dadku markay safrayaan laftooda eh, waraaqda jid markaa la siiya oo laanta qaxootiga ee d r a bixisaa soomaha lafteeda Ee, sax wey warqada waa la bixi laakiinse waa cadaadis fara badan baa ka jira iyada nafteeda Ee, wiigiiba ama laba usbuuc kadib mar baa la bixiyaa Ee, markaa la bixinaya taariikh lama- waxaa laga yaaba soddon beri ama labaatan beri in lagu qoro Ee, warqada nafteeda sharaf fiican kuma laha wadooyinka la marayo aada looma xurmeeyo waxaa aada dadka ugu dhibaan nimanka askarta ee wadooyinka taagan Ee, marka maadaama dadka ca- ee, maxafiiska qaadashiisa culays fara badan uu ka jiro oo jaam iyo lugo fara badan iyo soo- beri soo beri dambe soo noqa ay meesha ka jirto xaggana askartiina mataqaana ayna ayagana caqabad ay ku noqotay dadka warqada qaata inay mataqaana ay dhibaan ay noqotay dadka marka waxay ka doortay inay baasaboorka soomaaliya ay qaataan kaasaana micnaha u fududayn wax kas inay qabsadaan arrintan waa laidin sheegay waa laidinku wargeliyey wakti baana la qabtay ilaa iyo dhammaadka bishan Eh, ma idinku filanta waktiga asaga la qabtay maxaadse eh, codsi ood u jeediseen ama aad kala hadasheen dowladda Ee, arrintaas ee, bil wax laguma qaban karo ee, waan ka codsanaya in waqtiga lagu daro ee, dadkan wacyigelin fara badan la sameeyo Ee, dadka qaxootiga inta badan arrinta kuma baraarugsana laakiin waxaan u sheegnay annaga hogaami ahaan dad inta fara badan dhalinyarta meelaha lagu kulmo Ee, laakiinse hal bil hadee wax laguma qaban karo waad fahmi kartaa marka arrintaas ee, dowladda waxaan ka codsanay ilaa saddex bilood in dadka jaanis la siiyo oo mataqaanay qofka marka go-aan uu gaaro qaato inuu marka baasaboorkiisa uu la haraay iyo inuu qaxootinimadiisa la haraay asagoo waqti in la siiyo marka dowladda waxay dhaheen anaa jawaab idinku socelina laakiin weli jawaab wax nagu soceli malaha saameyn intee dhanbay ku yeelaysana dadka qaxootiga ee gaar ahaan kuwa ganacsiga iyo howlaha kaleo caafimaad kamid yihiin u isticmaala baasaboorka oo sidaa sheegta waraaqda jeed marka aysan dadku wada heli karin oo iska xadidanta wallaahi arrintaas dad fara badan bay xaniibaysaa sababtoo ah ee, dadka inta badan dana ay ka leeyihin nairobi iyo gaarisa iyo meelaha kale oo kenya gada- wada- gobollada kale ku yaalaba ee, xag caafimaad xag ganacsi xag nooc kasta ee, dadka waxbarasho ku jira jiraan marka ee, de- de- dadkaas waa caqabada ku noqonaysaa ee, inta dhrs hadda warqadaha ay bixiyaan toban jibaarkood inay bixi- bixiyaan ayay dadka ku qasbanaysaa dhrs nafteeda Ee, mana waqtina looma heli doono in dadkaasoo dhan warqado la siiyo marka aniga waxaan dowladda kenya aan ka codsan lahaa in ay mataqaanaa il waqti dheer ay siiso dadkan ilaa afar bilood ilaa saddex bilood ee, go-aan ay ka soo gaaraan